Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay shir weynaha hogaaminta daawada iyo daryeelka caafimaadka ee dalka kaas oo ay soo qaban qaabiyeen aqoon-yahano dalka iyo dibaddiisa wax ku soo bartay. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay culimaawidiin, aqoon-yahano, waxgarad, dhakhaatiir, wasiirro, xildhibaano, maamulada isbitaallada iyo bahda daawoleyda Soomaaliyeed. Warsame Maxamuud Cibaar qabanqaabiyaha shirkan ayaa ka qaybgalayaasha u sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii loo hubin lahaa tayada daawada dalka soo gasho.
way socon doontaa insha allahu tacaala ilaa iyo mar walbo aan ka gaarno hadafyada aan u baahannahay waxaa laga yaabaa qaarkiin inaan xafiisyadooda ku booqanno isbitaalladooda ku booqanno si aan ula tashanno sidee waddankeenna caafimaadkiisa wax ugu bedeli karnaa oo horumar aan kusoo siyaadi karnaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala idinkana inaan ugu taageertaan caawana aad markhaati ka noqotaan dadkan badashaan soo agaasimay waa dadka wax ku bartay dalka iyo dibaddiisa laakiin wax u soo bartay sidee waddankan ku horumari lahaayeen sidaas darteed mas-uuliyad saarneed qayb ka mid ah caawa guteen aan dhihi karnaa waa ku mahadsan yihiin waxaana rabnaa insha allahu tacaala inaad garab ku siisaan ama nagu wada siisaan sidii aan ku gaari lahayn bulsho caafimaad qabto oo waddanka maslaxaddiisa iyo danihiisa ka shaqayso si loo helo qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay shirkan ayaa sheegay in inta badan dalka lasoo geliyo daawooyin koobi ah caafimaadkan waddanku markii dowladdu dhacdo kadib meesha uu tegey iyo maanta meesha la joogo runtii waa wax aada loogu farxo oo lasoo dhoweeyo daawooyinka iyo wixii la xiriira oo mas-uuliyad ah in aada loo ilaaliyo ayaa aad iyo aad u qiimo badan oo isku boorinaynaa dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka guud ahaan ama hab ganacsi ha ku soo galeen ama xag adeeg ha ku soo galeen ummadda ayaa mas-uul looga yahay ummaddaasna in loo adeego sharaf ayaa adduunka ku jirto qofkii si fiican ugu shaqeeyana waa sidaas hunguriga badanaya marka caruurtii biilkii wax badanaa soo sawir maayo qofku wuxuu isleeyahay marka see lacag ku samayn kartaa daawadan marka oo qualitigeeda la rabay koobi laga keenaa magaaladaa lagu daadinaa suuq marka yeelato hal daawada koowaad waa quality midii lahayd inta ka dambaysa koobiya la keenaa again conflict of interest istaaladii tirada badan markay samaysmeen isbitaal walba iyo retail pharmacy walba conflict of interest oo ku dhacay wuxuu rabaa labaatan box inuu ka keeno indiya iyo turki isagaa daawadii keenaya shirkan ayaa intii uu socday diiradda lagu saaray tayeynta adeegyada caafimaadka si loo helo bulsho caafimaad qabto